alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaarak عalى nabiyina mxamed acuudu billahi min الshayطan الrajiim waxaan maraynay shalayto aayadda sideed iyo tobnaad ee min suurati اlfatxi ka mid ah qaala lahu tacaala laqad radia allaahu laqabadii hore waan soo marnay aan u malaynaya laqad radia allaahu ilaahay waa raalli noqday cani lmuuminiina muuminiintii buu ka raalli noqday muuminiinta almuuminiina asha ku jirtaa waa cahdiya ayaanu nidhi oo waa muuminiintii ma garanaysaa xudaybiye tegey ee nebiga la baayactamay id wakti ayuu ka raalli noqday yubaayicuunaka ay kula baayactamayaan ay kula heshiinayaan dhimasho ay kugula heshiinayaan inay dhintaan ama ay allaa yafiru inaanay cararin ay kugula heshiinayaan ayaa ilaahay ka raalli noqday taxta shajarati geedka hoostiisa ay kugula baayactamayaan oo aynu ku camal siino maaragtay daraf ka dhigno waxaa kuu bannaan inaad kaloo tidhaahdo id yubaayicuunaka maray kugula ballamayaan oo kula mucaahadoonayaan mafcuulka inaynu ku xaalaynoo dhinaahno taxta shajarati xaal aad ku sugan tahay oo fadhido geedka hoostiisa aada fadhido leannu geed buu u fadhiistay samura la leeyahay geedkaas waxay leeyihiin culimmadu waxaa la yidhahdaa min shajara shajari dalxi weeyaan bay mir leeyihiin haddana dalxigu waxa weeyaan wa dalxun manduud waa isagu mu mawska weeyaan waa dhirta muuska aynu nahno inagu mawska la yidhahdo marka wallahu aclam geed uun buu hoos fadhiistay geedkii markii dambe ama waa la jaray oo cumar binu khadaab baa jaray radia allaahu canhu oo is yidhi yaan lagu fidnoobin ama waaba la garan waayey oo saxaabadii waaba la garan waayey oo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ilowsiiyey waabay garan waayeen marka waktigaa ayuu ka raalli noqday facaalima markaasaa daraaddeed baa beecadan raalli ahaanshaha darteed baa wax loogu bixiyey beecat ridwaan baycat ridwaan baa loo bixiyey oo magacaabay la baxday facalima alle waxaa ogaaday markaa maa fii quluubihim waxaa qalbigooda ku sugan ayuu ogaaday saxaabada halkaa jooga waxaa qalbigooda ku sugan ayuu alle ogaaday oo ah yacni runta run iyo sidqiga iyo wafaaga belinoofinta ay qalbiga iyo iyo iyo maaragtay go-aanka adag ay qaateen ayaa ilaahay ogaaday culamada qaarna waxay leeyiin maya facalima ilaahay wuxuu ogaaday maa fii quluubihim waxaa qalbigooda ku suganoo murugo ah go-aanka qadhaadhka ay ku qaateenee qadhaadh ayuu ilaahay ogaadayoo dabadeedna fa anzala waa uu soo dejiyey asakiinati xasilooni iyo tumaaniina iyo deganaan buu alle ku soo dejiyey calayhim korkooda wa ahaabahum waxaanuu ku abaalmariyey bacdamaa qalbijab iyo xusni iyo kacaabo iyo muruga ay ku dhacday wa ahaabahum waxa uu ku abaalmariyeyna fatxan fatxi buu ku abaalmariyey furasho furashadaasoo qariiban dhow oo mar dhow ay furan doonaan waa meesha khaybar la yidhaahdo oo ay markii ay ku noqdeen madiine nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ay joogeen bishii dulxijo joogeen muxaram dhexdeedii ama muxaram markay dhammaato safar la gaadhay ayay khaybar u dareereen oo ay qaniimo xoogla ka heleen intoodii baana lagu gaar yeelay oo cid kale qaadan mayso oo inagii shalay soo marnay cid kale ma raacaynin fa anzala sakiina sakiina ayuu soo dejiyey oo calayhim korkooda ayuu ku soo dejiyey wa ahaabahum wuxuu ku abaalmariyey fatxan furasho fatxigaa dambe waxaynu nidhi waa khaybar waa fatxu khaybara meesha khaybar la yidhaahdo oo madiino waxa weeyaan aan aada uga fogeyn yuhuudda joogto cadaawad la ahayd nebiga calayh isalaatu wasalaam halkaas ayuu ayuu ayay furteen qariiban oo dhow marka beecada beecatu ridwaan la yidhaahdo sidaas ayay ku galeen oo ay maaragtay ay ku aqbaleen nebiga calayhi isalaatu wasalaam wixii ay uun markii dambe wuxuu marba qofu diraba markii hore waxa uu ku soo baxay in ay cumraystaan oo inagina riyo ku arkay nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo nebiga iyo asxaabtiisa oo maka galay oo qaarna ay madaxa xirteen qaarna ay jarteen oo cumraystay markaasaa nebigu alayh sala slam kusoo saa kusoo ambaxo u yidhi namariya waa waa cumraysanaynaye qurayshna lama soo ogeysiin laakiin ogeysiisu wuxuu soo dirayaa inuu cumro doonayo oo dagaal aanu u soconin qorayshna waa ka war heshay oo jidka waxay go-aan ku qaateen inaanu nebigu soo gelin maka soo gelin iyo asxaabtiisa oo la celiyo oo dee kibir baa hayo oo anafe iyo maaragtay isla weynidii jaahiligaa ma ninkiibaa waxa weeyaan intaasoo jeer la dagaalanteen baa isaga oo aan idin soo weydiisan idanba oo war ma cumraysan karaa nebiga waa soo baxayaa bal cumrayste dagaaluma socdee dee beydka ilaahay cidna uma diidaanay ogola iyo ogolaada isagoo aan fariinba soo diran iska soo guuri isagoo ciidamadiisa wata oo intuu idin soo duldegay yidhi waa halkan aan ku cumraysanaya taasi ma socon karto macnaheedu waxaa weeyaan inaan makaba cid las waxba laiska weydiinaynba hadduu sidaa inoogu soo dhiirado moxamed iyo iyo colkiisu inoogu soo dhiiradana dee hansalba hadda kadib laynaga qaadi maayo carabtii kale iyo dadkii inagaga haybaysan jiray beydka kan ee inagu ixtiraami jiray ayaaba maaragtay wadahalaq bay meeshu noqonaysa meeshu wadahalaq bay noqonaysa qolo kalena berri ba iska soo duulaysa ina soo duuldegaysa marka waa inu noqdaa ilowba ilow inaanu soo gelin go-aankaasay iska sii qaateenba saas daraaddeed ciidan bay usii geliyeen halkan dhexe baa laleeyahayoo khaalid bin weliid u wato ayay dhexdaa usii dhigeen nebiguna markuu ogaaday calayh isalaatu wasalaam jidkii ariiqulmadiine ah ee maka xagga madiine looga imanaya waa u ka leexdayoo xaggan jidda ayuu ka soo wareegay oo waa ka xudaybiye markaa degay weeyaan marka uu cid buu u diray kol wuxuu cod u diraba markii dambe cuثmaan binu cafaan ayuu u diray radia allahu canhu oo dee odayaasha meesha xukumana ay isku reerba yihiin abu sufyaan iyo qaraabo dhow inay yihiin waa la garanaya reer banumayo ay wada yihiin iyo cuثmaan binu cafaan isagoo fariintii nebiga wada calayh الsalaatu wasalaam nebigu dagaal ma wado wuu cumraysanayaa diintana waa idinku yeedhayana diinta islaamkana soo gala nebiga saxaabadiisana ha cumraysteen qodobka kale uu nebigu la dirayna waxay ahayd in maaragtay uu u bushaareeyo muslimiintii mustadcafiinta ahayd ama ka joogtayna inuu u bushaareeyo iyana bushaaru u waday wax alla waxaad soo gelayaa ma jirtee haddaad adigu dawaafayso waa kaasi dawaaf bay dhahan anigu dawaafi maayo ilahay nebigu dawaafo calayh isalaatu wasalaam ma dawaafayo marka waaba isku sii qabteen muslimiintu oo saxaabadiiba waxay idhahdeen cumaan yani wuu iska dawaafayaa isagoo kabadii waa cumraysanaya maasha allah nebiga iyo calayh isalaatu wasalaam maye ma dawaafayo mana cumraysanayo haddayna inagu la cumraysan mana cumraysanayo sidiiba ay nebiguna uu sheegayba inay noqoto maanu cumraysan markaasaa la faafiyey in la dilay cuثmaan binu cafaan la dilay markaasaa nebigu calayh isalaatu wasalaam beecadan qaaday oo geedkaa u hoos fadhiistay oo qof qof u gacan qaaday saxaabada waxaaba jirtay qaar waxa weeyaan saddex jeer baa yactamay oo salamatu ibnu akwac oo kale awal beeca wuu ka qayb galay awsadkiina waa ka qayb galay aakhirkiina waa ka qayb galay saddex jeer buu baayactamay yani rag waa kala geysan yahay waxa uu doonayaa inuu maaratay si wanaagsan marka beecada cuثmaan binu cafaan ba markii dambe nebiga alayh sala slam labadiisii gacmood intuu isa saaray uu yidhi haadihi can cuثmaan gacantana cuثmaan baa leh oo aan beecadaa u qaaday markaa saasa isagana ugu dhacday marka beecadu waa beecada noocaas ahoo beecatu ridwaan loo bixiyey lagana soo qaatay laqad radia allahu can lmuminiina saxaabadii waaweynaa ee cumar iyo cumaan way ku wada jiraan iyo waxaa weeyaan abubakar iyo waa dadkaa ilaahay raalli ka noqday kuwan malaaciinta ah ee waxa weeyaan laleeyahay shiicada laleeyahay ee cumar baa gaaloobay iyo waxaa weeyaan abubakr baa gaaloobay iyo waxaas de waxaa mayaynu ka dhegaysan karna ama qur-aankaynu rumaysana mise waxaa shayaadiintaasaynu rumaysana waxooda waxba kama jiraan wax muslimiinana ma aha waxaas waxaa ku hadlaya xataa aayaddii aynu shalay soo marnay oo lalahaa satudcawna ilaa qowmin ulii ba'sin shadiidin tuqaatiluunahum aw yuslimuun ayaa culimmadu waxay leeyihiin waxay sheegaysaa imaamada abubakar iyo cumar iyo imaamnimadooda inay imaam yihiin aimo ah oo nebiga ka dambeeyey ayay sheegaysaa waayo dadka ugu yeedhay oo in lala dagaalamo banu xaniifo iyo faris iyo ruum iyo dagaaladii kale ee badnaa ee qolooyinka loogu yeedhayey dadka ugu yeedhay ee imaamyada ahaa waxay ahaayeen dee abubakar iyo waqtiga abubakar ayaa riddadii lala dagaalamay waqtigii cumar ayaa qolooyin badan lala dagaalamay iyagaa ayma ka ahaa marka laqad radia allaahu alla waa raalli ahaaday can lmu'miniina mu'miniintii ayuu raalli ka ahaaday id waqti yubaayicuunaka ay kugula baayactamayeen taxta shajarati shajarada ama geedka hoostiisa ay kugula baayactamayeen ama jaalisan xaalo aad fadhido taxta shajarati facalima waxa uu ogaaday maa fii quluubihim waxaa qalbigooda ku sugan oo murugo iyo xusni ah oo maaragtay arrintan ay liqi kari waayeen ila qodobo adadeg baa ku jiray oo markii u dambeysay suhayl ibnu camar ninka la yidhaahdo ayaa nebiga wax la qortay calayhi salaatu wasalaam waxyaabihii la qortay waxaa ka mid ahayd sanadka geli maysaan maka geli maysaan cumraysanna maysaan iska noqda sanadka dambe soo noqo idinka oo seefo unsita seefuhuna ay gelka ku jiraan saddex sana saddex maalmoodna maka jooga oo ku cumraysta odayaasha waaweyn ee quraysheed iyo waxaasna waa idinka bixi doonaan oo maka waa laydin bannayn doonaa maxamed iyo iyo iyo asxaabtii halkan oroordaya ma eegan karne waa ka baxayaanba iyagu waa ka bixi doonaan sanadkana iska noqda wixii annaga nooga ka yimaado oo muslimiinana waa soo celinaysaan wixii idinka idinka yimaado haddaa muslimiinta tihiinna celin mayno toban sanana dadku ha isdhex gale ayaan dagaal dhicin qodobo noocaasa ayuu la qortay xataa markii dambe waa ka la yidhi ha la qoro marka oo markaa uu yidhi cali baa is yidhi qoro bismi illaahi araxmaani araxiim maya maya buu yidhi katia bismi illahi raxman raxiim ma naqaane bismika allaahuma dheh bismika allaahuma ku bilow markaayuu nebigu alay slat slam u qor intaa ay doonaya u qor bismika allaahuma dheh haadaa maa saalaxa calayhi muxamedun rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslm qurayshan kaasi waa tii uu kula heshiiyey nebi maxamed uu qoraysh kula heshiiyey qor buu yidhi markaasuu yidhi laa low kunta nebiyan laqad dalabnaaka haddaad nebi tahay waaba ku dulminayoo kacbadaba kaama celinayne waxaad tidhahdaa haadaa maa saalaxa calayhi moxamed ibn cabdillaahi quraysh sidaa dheh waa adkaatay dee markaa rasuulullahi ayaa tirtiraya nebigu alayh الsalaatu wasalaam isagaa yidhi tusa oo gacantiisa ku tirtiray had iyo jeer suluxa suluxu dee tanaasul buu ku wanaagsan yahay oo caaqibadiisuna waxa weeyaan way wanaagsan tahay oo casaa an takrahu shay-an wa huwa khayrun lakum haddaad heshiis adag oo qaraadh iska laqdo ya dee waxa laga yaba ilahay marka dambe inuu ku hagaajiyo laakiin haddaad tidhaahdo soo mermeliga qodobkaa haddaan la qaadan anna qodobkaasaan taagan a qodobkaasaan taaganahay de waxba ka dhalan maayaan ya fain lam tu'tahu faxdaruu maxay ahayd aayaddii haddaad wax intaad soo kirkirato tidhaahdo qodobkaa haddii waxaa laydinka aqbalana soo yeela haddii kalena ka taga oo ka carara ayaan qaadanin markaa heshiis ma jirayo heshiisku waxaa weeye adna wax ka tag adna wax ka tago meel lixaa la ysugu yimaado weeyaan caaqibadiisuna way iska wanaagsanaata weliba dee marka dhiig iyo lagu baajinayo oo dhiig muslim lagu baajinayo oo muslimiin lagu heshiisiinayo inaad wax qaraar qaadataa waa wax iska fiican facalima ilaahay wuxuu ogaaday maa fii qulubihim wixii qalbigooda maaragtay ku sugnaa ayuu ogaaday oo murugo ahoo dabeedna fa anzala waxa uu soo dejiyey alle asakiinata xasilooni buu yeelay calayhim korkooda ama waxa uu ogaaday min asidqi wacasmi alwafaa inay heshiisku ka dhab yahay oo ay casiimo qaateen oo beecada ay nebiga la galeen ay go-aan adag ku qaateen ayuu ilaahay ogaaday fa anzala asakiinata markaasuu dumaaninadii xasiloonidii qalbigooda yeelay iyo deganaantii wa ahaabahum waxaa ku abaalmariyey fatxan furasho waa khaybar qariiban oo dhow iyo wa maqaanima qaniimooyin buu ku abaalmariyey qaniimooyinkaasoo kaiiratan fara badan qaniimooyinkaasoo yaakhuduunaha ay qaadan doonaan oo waa wixii ilaa qiyaami saaca muslimiintu ay qanimaysanayaan baa laleeyahay wamaqaanima kaiirata yaakuduunaha muslimiintu amase haddii saxaabadaaba la yidhaahdo dee imise qaniimo oo dambe ayay heleen wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday casiizan kii qaaliba u ahaadayoo kii adag oo wixiisa aan cidina ka qaalib noqonaynin ayuu qaaliba u ahaaday xakiiman oo falsuuban wacadakum allaahu ilaahay waxa uu idin ballan qaaday haddaa muslimiintii tihiin maqaanima qaniimooyin fara badan baa ilaahay idiin maaragtay idiin ballan qaaday wacadakum allahu maqaanima maqaanimtaas oo kaiiratan horta maqaanimaaba jamcu karo ahayd oo wax badan yani aynu ka fahmayni markaasa haddana kaiiratan lagu sii darayoo waxaa ilaahay siinayo oo qanaa'imtii gaalada ay ka helayeen oo dhan baa markaa halkaasi oo gelaya taasoo taakhuduunaha a qaadan doontaan maqaanimtaasoo a qaadan doontaan facajala waxa uu soo dejiyey lakum idinka liajligiina wuxuu u soo dedejiyey haadihii tan buu soo dedejiyey oo ah qaniimada khaybar aa ka heli doontaan oo saxaabadii maaragtay ka qayb gashay xudaybiya iyo beecadaa ka qayb gashay ay gaar u leeyihiin facajala waa soo dejiyey lakum idinka haadihii tan buu soo dedejiyey wa kafa waa qabtay oo aydiyannaasi dadka gacmahoodana cankum idinka ayuu idinka qabtay oo idinka kaafiyey wa kafa waa kaafiyey aydiyannaasi dadka gacmahoodii cankum idinka ayuu idinka qabtay ayib oo dadkaasi waa kee dee kufaaru maka ayaa ka mid ah oo aan dagaal ka dhicin xudaybiye oo muslimiintii iyoiyo kufaaru maka kumay dagaalamin halkaa waxaa kaloo ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii markay madiine ka yimaadeen cid fiican kagama iman ehelkeodii iyo carruurtoodii iyo xaasaskoodii iyo dadkoodina waa joogeen ilaahay waa usii nabadgeliyey oo gaalo ka weerartay ilan yuhuud baa meelaha ka dhoweyd kuwan khaybar lagu weerari doono iyo qabaa'il kaloo iyana aanay heshiis lahayn oo carbeed ilaahay subxana wa tacaala kuwaan gacmahoodii waa ka kaafiyey yuhuuddii waa kaafiyey qabaa'ilkii mushrikiinta ahaa gacmahoodii waa kaafiyey kuwa quraysh ee halkan ay maanta isugu yimaadeen maka joogana waa uu kaafiyey gacmahoodii oo ilaahay waa waa u xidhay waa ka waa ka qabtay wa kafa waa qabtay oo aydiyannaasi dadka gacmahoodiiba cankum idinka idinka qabtay nimankaa reer maka matelin baa ugu soo horeeya ee caamal xudaybiya qitaalkoodii waxoodii waa idinka kaafiyey oo waa idinka qabtay waay walitakuuna wowdaasi laba ciraabood baa ku bannaanoo mucribiinta reer kuufa waxay leeyihiin waa muqxama macnaha waxa weeyaan waa zaa'ida ama waa sila waa sila bay leeyihin marka macnuu muxuu noqonayaa litakuuna sida ay u ahaato kaafintaasi aayatan aayad ay ugu ahaato lilmuuminiina muuminiinta ama litakuuna si ay ugu ahaato qaniimadan la soo dedejiyey aayatan aayad lilmuuminiina muuminiinta oo maaragtay ay qalbigooda ugu sii dego oo nebigu heshiis ku qaatay heshiis fiican oo caaqibo leh inuu ahaa ay maaragtay kusii xaqiiqsadaan oo kusii yaqiinsadaan laakiin qolada waxa weeyaan basriyiintu waxay leeyihiin waay waa macduufa oo waa caadif oo maxduuf baa lagu cadfayaa maxay noqonaysaa litashkuruu inaa mahadnaqdaan waxaa qaniimadan lalaidinku soo dedejiyey dadka gacmahoodan lalaidinka kaafiyey hee litashkuruu inaa ilaahay ugu mahadnaqdaan iyo walitakuuna inay ahaato qaniimada la soo dejiyey iyo gaalada laydinka kaafiyeyba aayatan aayad ay noqoto lilmuminiin muminiinta ay aayad u noqoto ay nebiga iyo sidqigiisa iyo go-aan qaadashadiisa iyo ay ku sii xaqiiqsadaan oo ay maaragtay ugu sii degaan oo ugu sii kalsoonaadaan wayahdiyakum uu idinku hanuuniyo siraadan waddana idinku hanuuniyo waddadaasoo maalinka maanta mustaqiiman hanuun idinsi siyaadiyo inuu hanuun idinsi siyaadiyo oo waddada idinku sii tuso wa ukhraa waqaniimatun qaniimo qaniimada oo ukhraa kale oo qanaa'imka ka mid ah qaniimadaasoo lam taqdiruu aydaan awoodaynin aydaan awoodin calayha korkeeda qaniimada aydaan awoodin qaniimadaa qad axaada allaahu ilaahay baa koobay bihaa qaniimadaa qaniimo kale ayaa jirta oo ilaahay idin hayo oo idin og yahay oo aydan awooddiinana ku furan karteen ayaa jirta waa ukhraa acaarib fara badan baa ku jirta marka waxaa ugu sahlana inayna ayna waxban soo qadarine la yidhaahdo waa ukhraa waqaniimatun ukhraa aan iska mubtadaysano lam taqdiruuna sifadii laga dhigo qaniimadaasoo lam taqdiruu aydaan awoodin aydaan awoodin calayha korkeeda qad axaada allaahu bihaa jumladaana laga dhigo khabarkii laga dhigo saasaa ugu fiican ciraabta ku soo xigtaa waxay noqonaysaa in la yidhaahdo iyadu waa mubtade khabarna la qadaro waa hamna halkaa waxaa ku sugan qaniimatun qaniimu qaniimadoo ukhra kale oo hamma oo khabarkii oo maaragtay muqa- muqadamana lasoo qadarana waa waa iyana waa iska fududa wix- eh, in halkaa hore lagu cadfanaa waa iska jirtaa iyaduna wacadakum allahu ilaahay wuxuu eh, idin yabohay haniima eh, maqaanima kasiiratan iyo waa ukhraa mid kale oo wacdadaa horena in lagu cadfana waa iska suuragal acaarib fara badan ayay maaragtay ayay- ayay ayay culammadu ka sheegeen وأkرى نيmo وqaنيمة qنيmo qنimada أkرى kale qنimada lam تqdiruu عalayha aydan awoodin qad xaada الlahu biha ilaahay baa koobayoo ilaahay baa haya oo idin idin idin og oo meel bay idin taallaa qanimadaasi waa tie yaعnي أxaada الlahu biha acadaha laكم وxafidaha laكم والlah أعلم ee maka waa oo noqon kartaa ilaa maka marka dambay furan doonaan waayahay oo si yaroo hawl yaroo fudud bay ku furan doonaan hawaasin iyo haqiif iyo qaniimooyinka kale ee iyana saas oo kale ah ay noqon kartaa wallaahu aclam waa qaniimo uun qanimooyinkii ka mid a ilaahay tabaaraka wa tacala oo muslimiinta siiyey wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay walba korkiisa qadiiran midkii awooda ayuu ahaaday oo aan ku awood leh oo ilaahay wax cajisgelinaya awooddiisa ka hor imanaya ma jiraan qaala اllahu tacaalى walow qaatalakum hadday idinlaga dagaalamaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay hadday idinla dagaalamaan lawalluu waxay jeedin lahaayeen aladbaara dabaday jeedin lahaayeen way carari lahaayeen oo qaarka dambe ayay idin tusi lahaayeen oo way idin dhabar jeedin lahaayeen uma lam yejiduu maynan heleen uma laa yejiduuna dheh uma laa yejiduuna mayna helayaan weliyan wax maaragtay caawima ma helayaan weli ma helayaan manaan naasir unba iska noqonaysaa nasiiranta dambena un waa un isku macno uuna maanic ama weliyan maanic heli maayaan wax idinka celiya heli maayaan walaa nasiiran wax u gargaara u hiiliyana heli maayaan wax idin diidaa oo idinka hor joogsadana heli maayaan haddaba qoladan la leeyahay walow qaatalakum aladiina kafaruu waa kuwe ma kuwii makaba maka hadday markay heshiiska diidaan oo ay cusmaanba sidii ku dili lahaayeen oo nebiga iyo saxaabada ay la dagaalami lahaayeen way jabi lahaayeen oo way jabi lahaayeen ama haddaba kuwa kan khaybar loogu tegey ee khaybar qanimada laga soo qaadanaya hadday idinla dagaalamaan iyaguna lawalowul adbaara way daba jeedin lahaayeen kolba uma babac dhigeen muslimiinta uma babac dhigeen way jabi lahaayeen iyagoo cararaya labadaba waa lagu fasiray in ahlumaka lagu fasiro iyo in khaybartan lagu fasiro oo khaybar khaybar dagaal badan kama dhicinoo markuu nebigu duldegey kharibad khaybar markii la yidhi xisaar lagu sameeyey markii dambe waa ay iska jabi doonaan qaswada siyarka ayaa lagu akristay tiirada siirada oo maaragtay mufasala walow qaatalakum haddii ay idinla dagaalami lahaayeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobey lawalluu waa ay jabi lahaayeenoo way jeedin lahaayeen xagga dambe aladbaara duburtay jeedin lahaayeen uma laa yejiduuna heli maayaan weliyan wax maaragtay maanicaho idin diida walaa nasiiran wax u gargaarana heli maayaan sunnat allah sanna allahu alla waa jideeyey sunnat allahi jidkii ilaahay buu jideeyey waa waa xeerkii ilaahay ilaahay baa xeeray arrintaa waa waa mucaamaladii alle uu kula mucaamiloonayey gaaladii muslimiinta markay iska hor yimaadaan sunna waa dhaqan sunnada dhaqanka la yidhahdaa walikulli qowmin sunnatun wa imaamuha dhaqanka iyo xeerka ay ummadi dhigatay ee sunno loodhan jiray sunnat allaahi waxaa weeyaan waa xeerkii ilaahay ama waa jidkii ilaahay sanna allaahu waa iska master oo dee caamilkiisina maxduuf yahay waa garanaysaan sunnat allaahi sunnadii ilaahay weeye allatii taasoo qala- qad khala tagtay min qablu hore horey u socotay oo muslimiin iyo ee gaala markay iska hor timaado ee sida qaalibkaa ee gaaladii waa la jebinayaa gaaladii waa la jebinayaa khalad eymada tagtay hore ayay u tagtay min qablu hore ayay u tagtay walan tajida heli maysid tabdiilan bedelaad heli maysid ama takyiir iyo bedel u heli maysid lisunnati illaahi sunnada ilaahayna wax bedelayaa ma jiraan wax bedelayaa ma jiraan sunnat allaahi sana allahu ilaahay waa jideeyey sunnat allaahi sunnadii ilaahay allatii taasoo qad khala tagtay min qablo hore oo gaalay islaam alle muslimiintu u hiilinayaa walan tajida heli maysid lisunnati illaahi sunnadaa ilaahay tabdiilan taqyiir iyo bedelaadna u heli maysid ariiqadaasu waa dariiqo jiri jirtay weeye wa huwa ilaahay alladii kii weeyaan kafa reebay aydiyahum gacmahooda ayuu reebay oo celiyey oo qabtay cankum idinka ayuu idinka qabtay wa huwa alle alladii kii weeyaan kafa qabtay aydiyahum kufaaru maka gacmahooda ayuu qabtay oo cankum idinka ayuu idinka qabtay gacmaha idinkumay soo fidin oo idinlama dagaalamay waydiyakum gacmahoodana waa u qabtay oo wal cafwan waaydiyakum gacmihiinna haddaa muslimiinta tihiinna gacmihiinna ayuu qabtay canhum xaggooda ayuu ka qabtay oo lamaydaan dagaalamin bibatni makkata maka caloosheeda maka caloosheeda iyo beerkeeda yacni xaramka inaad ku dagaalantaan baa ilaahay maaragtay baajiyey awooddiisa ku baajiyey oo gacmahoodiina uu qabtay kuwiinina wuu qabtay min bacdi an adfarakum intii aaw idinku libeeyey min bacdi an adfarakum intuu idin libeeyadoo calayhim korkooda aad ka libaysateen oo aad ka guulaysateen kadib ayaydan haddana dagaalamin oo sii dayseen wa kaana allahu alle wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiiran mid arkaya oo og buu ahaaday kafa meel la yidhaahdo maaragtay alamiim kuraacu alkhamiim oo ayay yimaadeen gaaladu oo waxay doonayeen muslimiinta inay si weerara oo gaadmo ah ay ku ku laayaan ka ilaahay baa kaafiyey oo sabab nusuulka waxaa la leeyahay matalan qolo quraysha ayaa muslimiinta waxay doonayeen si gaada ah inay ku qabtaan dabeedna nebiga waa ogaadeen saxaabadu waa la hareereeyey siddeetan bay ahaayeen inta la hareereeyey oo la isdhiiba ayay ise soo dhiibeen markaasaa nebigu cafiyey bukhaari iyo iyo muslimba waa xadiiska soo wariyeen oo salamata ibnu aqwac iyo anasi laga soo wariyey marka waa qolo goosan oo sideetaneeye ah marka ama xudaybiye ay ugu imaadeen mise halkan kuraaculkhamiim la yidhaahdo oo iyaduna xaggaa ka xigtaa ayay ugu yimaadeen labadaba waa la yidhi kollayse qoladaa goosanka ah ee maaragtay doonaysay inay kadis ahaan muslimiinta u waxyeelayso ayaa ilaahay muslimiintii gacanta u soo geliyey eedna nebiga calayh isalaatu salaam waa iska sii daayey maxaa u timaadeen yaa idin ammaan geliyey yaa heshiis ka wadataan markay faraha taagtaageen oo yaabeen ayuu ordaa socda orda myaacoo maka aada heshiiskii iyo sulxii ayaa markaa ilaahay soo dhoweeyey oo nebigii ku guuleeyey hadda waa guul moogtahay qofka dee meel dhow wax ka arkayaa wuxuu is leeyahay muslimiintii bismi illaahi raxmaan raxiim makaa laga celiyey cumradii baa loo diidey qofkii muslin ahaa idin yimaada soo celiyaa lagu yidhi waa kuwii lahaa fiima nucdi daniyata fii diinina laakiin markaad dhinac kale ka eegto nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii intay ka soo duuleen meesha la yidhaahdo cafwan ka yimaadeen meesha la yidhaahdo madiina oo ay ma ka soo duldegeen iyagoo aan weliba dee idan ka haysan reer quraysheed ayay maka kula galeen heshiis quraysh baa maka lagula gelaya ya ka war haddii inta cadow inagu soo duulo dabadeedna aynu halka kan istabta aynu heshiis kula galno ma iyagaa guulaystay mise inagaa guulaysanay haddee iyagaa guulaystay waxay haddaynu wax isla hayno inaynu ku weerar ku qaadno ku casayno oo deedna waxna ka layno waxna kala hadhno ina soo qabqabanno haddaynu awood hayno wey baryo laakiin iga naga noqdo oo mar sanadka iska noqdo oo waxa weeyaan sanadka dambe iska soo cumraysto meesha waa idin banaynayna haye masaakiin awal maxay joogtay dee qaswat axzaab iyo eedi la kuuroon yahay uxud iyo beder iyo halkaasaa muslimiinta lagu hor joogo waxa la laha intaanay badan aan soo qabqabanno maantana maka dusheedii baa laleeyahay naga noqdo oo sanadka dambe aan meesha idiin bannayn iska soo cumraysta oo hadda bal horta sanadka marka waa guul sida u taalla laakiin dee qofkaan meel fog markaa wax ka eegaynin waxay soo dhanayaa niyow shuruudahan oo shuruudo qarqarhaadh soo garan mayse intaa shan boqoloo kilomitr soo socoteen oo maka soo dul degteen oo kacbadii oo idin muuqata laydinka hor taagan yahay muslimiintii maaragtay laleeyahay soo celiya waa qodobo qarqarhaadh waa qodobo qarqarhaadh marka taasaa ilaahay subxana wa tacaala uu ka wadayo waxa uu yihi wahuwa ilaahay aladii kii weeyaan kafa reebay oo celiyey ama qabtay eydiyahum gaalada gacmahooda cankum ayuu idinka idinka qabtay weydiyakum gacmihiinnana waa qabtay oo canhum iyaga ayuu ayuu ayuu xaggooda ka qabto maydan laynin markaa gacanta ku soo gashay bibatni makata maka beerkeeda marka bibatni makata marka xaramkaa laga wadaa oo culimmadu waa isku khilaafsan tahay xudaybiya ma xaramkay ka mid tahay mise ka mid maaha madhabta shaaficiyada waxaa lagu yaqaanaa inay leeyihiin xudaybiya xaram ka mid maaha ee dibadday ka tahay saa daraaddeed imaam shaafici wuxuu qabaa qofka muxsarka ah meel alla meeshii lagaga celiyo xaramkaba ee cadaawu ka hor istaagay kacbada haduu tegi waayaba halkaasuu ku xalaaloobayaa oo xoolahana ku qalaya qofka muxsarka laga dhigay ee la celiyey laakiin xanafiyadoo kale waxay ku leeyihiin iyo madaahib kale qofku haddaanu kacbada ku qalin xoolaha hadiga u wadeey meel kale laguma qali karo hadiga meel aan maaragtay xaramka ardulxaram aan ahayn saa daraaddeed waxay leeyihin xudaybiya qayb ka mida ayaa xaramkii ku jirta qayb ka midana ma aha saa daraaddeed markay nebiga saxaabadu hadigoodii qalayeen oo ay xiiranayeen xaramka ayay qayb kaga jireen dee aayaddana waxaad moodeysaa markaa iyaga inay ayidayso oo bimadni makata waa ta aayaddo leh bibatni makata maka caloosheeda iyo dhulka xaramka ayaa maaragtay ilaahay sidaa ku sameeyey oo gamihiidina uu eliyey gacmahoodiina celiyey min bacdi an adfarakum intuu idin libeeyey intii adkaateen oo ku liibaanteen oo qabateen calayhim dushooda oo qolooyinkaa kulligood waa la wada qaqabta wa kaana allahu ilaahayna wuxuu ahaaday basiiran kii arkaaya ayuu ahaaday bimaa tacmaluuna wax alla waxaa samaynaysaa ankii arkaaya buu ahaaday qال الله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام هم iyagu الذiina kuwii weeyaan كفaaru qرayشh كفaaru maka هم الذiina kuwii weeyaan kafaruu gaaloobay oo وasaduukum idinka celiyey عan المسجد الحarاami masjidkii xurmada lahaa inaad ku cumraysataan ayuu idinka celiyey wlhadya hadyigiina waa celiyey wasadulhadyi hadyigii aa wadeen ee madiine ka soo kaxayseenna waa ay celiyeen mackuufan xaaluu yahay hadyigaasi mid la xidhay ama mid la joojiyey an yabluqa can an yabluqa inuu gaadho hadyigiina in laga joojiyey inuu gaadho maxilahu makaanu xalaalowgiisii meeshii lagu gowrici lahaa oo lagu qali lahaa oo maka ah ayaa laga celiyey amase mackuufan xaaluu yahay inuu mackuufan xaaluu yahay mid la xabisay oo la celiyey ka bedelo waxaad tidhaahdaa an yabluqa bedelo ishtimaal an yabluqa inuu gaadho ayaa laga celiyey maxilahu makaanu xalaalowgiisii inuu gaadho ayaa laga celiyey walowlaa rijaalun rag haddaanay jirin ragoo muuminuuna mu'miniina waa nisaaun dumar haddii aanay jirin dumarkaasoo mu'minaatun mu'minaad iyaguna ragga iyo dumarkaasoo lam taclamuuhum aydaan ogeyn oo aydan garanaynin an tada'uuhum inaad ku tumataan haddaanay jirin inaad ku tumataan oo laysaan idinkoo maaragtay dee gaaladii aan ka garanaynin markaa mu'miniintu meesha ay ku dhimato aad ku laysaan an tada'uuhum inaad ku tumataan oo fa tusiibakum ay idinkaga dhacdo markaa minhum xagga jihadooda ay idinkaga dhacdo macaratun ceeb iyo maaragtay dhibaato iyoiyo magrooh ay idinkaga dhacdo bikayri cilmin cilmi la'aanna aa ku asiibtaan caleyha cilmi la'aan aa ku tumataan cilmi la'aan idinkaan ogeyn ilaa muslimku qof muslima inuu dilo u badrheeri maaye haddaanay taasi jirin la adina lakum fi lqitaali waxa uu idin idmi lahaa alleh oo idin ogolaan lahaa inaad la dagaalantan gaalada oo qatliga ayuu idin idmi lahaa ayib liyudkhil allaahu ilaahay waa waa waa waa diidey inaad maaragtay aa gashaan liyudkhil allaahu si uu ilaahay u geliyo fii raxmatihi naxariistiisa uu u geliyo man yashaau cidduu doonayo u soo geliyo ayuu ilaahay sidaa u sameeyeyoo aanu maaragtay idinku idmin lam ya'din illaahu lakum fi lqitaali dagaalka ilaahay idinma idmin liyudkhil allaahu ilaahay inuu soo geliyo darteed fii raxmatihi naxariistiisa man yashaau cidduu doono oo ciddii doontaa soo islaamto qaala allahu tacaala low tasayaluu hadday soocmi lahaayeen low tasayaluu faacilka waxaynu ka dhigaynaa mu'miniinta mu'miniinta ku dhex jirta gaaladaa ee idinku aydan ka garanaynin hadday soocmi lahaayeen oo gaar u bixi lahaayeen lacadabnaa waxaan cadaabi lahayn aladiina kuwii baan cadaabi lahayn kafaruu gaaloobay minhum xaal iyaga ka mid yihiin dadka reer maka ah cadaaban cadaab baan ayaan cadaabi lahayn cadaabkaasoo maaragtay aliiman ee wax xanuujiya id wakti ayaan cadaabi lahayn jacala ay yeeleen aladiina kuwii ay yeeleen kafaruu gaaloobay fii quluubihim qalbigooda dhexdiisa ayay yeeleen alxamiyata isla weyni isla weyni iyo anafo ayay yeeleen qalbigooda xamiyata aljaahiliyati jaahiliyadii hore anafadoodii iyo isla weynidoodii iyo qiiradoodii ayay isku kiciyeen oo ay yeeleen oo ay yidhaahdeen nebiga iyo saxaabadu ma soo geli karaan maka fa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey sakiinatahu naxariistiisa ayuu ku soo dejiyey iyo xasiloonidiisa calaa rasuulihi rasuulkiisa ayuu ku soo dejiyey wa cala almu'miniina mu'miniinta waana uu ku soo dejiyey mu'miniintana wuxuu ku soo dejiyey sakiino iyo xasilooni buu ku soo dejiyey wa alzamahum waxa uu ku dhejiyey oo dusha ka saaray oo laasimsiiyey kelimata taqwaa kelimadii taqwada kelimadii alla ka cabsiga oo waa towxiidkii iyo laa ilaaha ila allaahu ayay laa ayay laasimsan oo maaragtay dusha ka saaran wa kaanuu waxay ahaayeen nebiga iyo saxaabadiisu axaqa kuwii ku xaqle bihaa kelmaddaa kuwii ku xaqle bay ahaayeenoo min alkufaari gaalada kaga xaqleh iyagaa ku xaq lahaa wa ahlahaa istaahilla way ahaayeenoo dad maaragtay mustahiliina oo ehel u ahna way ahaayeen saasaa ilaahay ku siiyey wa kaana allahu allena wuxuu ahaaday caliiman midkii ku cilmi badan bikulli shayin shay walba kii alle ku cilmi badan weeye alle tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay hum aladiina kuwii weeyaan gaaladu kafaruu gaaloobay oo wasaduukum idin celiyey idinka idin manciyey can ilmasjid alxaraami masjidkii xurmada lahaa inaad gashaan oo ku cumraysataan ayay idin diideen waalhadya mafcuulka maaragtay saduukum kaafka kaafka mafcuulka ayaynu ku cadfaynaa waalhadya hadyigana way celiyeen ey wasadu lhadya hadyigiina way celiyeen mackuufan xaaluu yahay mid la xidhay he mackuuf waa ismi mafcuulo culimmada naxwada qaar ka mida waxay idhaahdaan kelmadda cakafa oo mutacadi sida utacadida maba jirtaba oo abu cali alfarisi wuxuu leeyahay cakafa yackufu wa yackufu cakafa calaa baa la yidhahdaa laakiin sideeda maaragtay keligeed uma tacadido lakiin wax tadmiin la yahdaa ku jiro waxaa lagu xambaaraya un maxbuus maxbuus baa lagu xambaaraya mackuufan xaaluu yahay hadigii mid la celiyey isaguna waxaa laga celiyey an yabluqa min an yabluqa inuu gaadho maxilahu makaanu xalaalowgiisii oo hadiga waxaa la yaqaanaa in lagu qalo xaramka un haddii ay xajka tahay oo la xajayo waxaa fiican hadiga in lagu gowraco mina mina lagu gowraca haddii ay cumro tahayna marwe waa lagu gowracayy laakiin dee imika marwadiiba iyo dhulkiiba xaram baa laga wada dhigo meel wax lagu qalaba iminka marwe ma jirto laakiin waagii hore sunadu waxay ahayd cumradana in marwe lagu qalo xajkana in mino lagu qalo dhiigga lagu daadiyo marka maxillahu waa yaani nihaayadiisii meeshuu gaadhayey baa maxil la yidhahdaa maxal haddii la yhahdana meesha dadku degaan baa la yidhahdaa markaa maxilahu makaanu xalaalowgiisii yoolkiisii ugu dambeeyey ee uu gaadhi lahaa ee hadiga maaragtay lagu gowrici lahaa ayaa isagana laga celiyey si ciraabta hore aan ku marnayna an yabluqa waxaad kaloo ka dhigi kartaa bedelo ijtimaal walhadya hadigiina way celiyeen mackuufan xaalo u yahay an yabluqa inuu gaadho ayay celiyeen maxillahu makaanu xalaalowgiisii inuu gaa gaadho ayay ka celiyeen oo waa kuwa hor istaagay nebiga alayh salatu asalaam iyo saxaabadii cumradii ka hor istaagay hadday sidaa tahay oo nimanku sidaa sameeyeen iyaga curfigoodii iyo dhaqankoodii waagaa qof cumraysanaya umay diidi jirin xaramka qof hadyi wada oo hadyigii intuu soo calaamadieyey oo geeli soo ishcaariyey oo taqliidkii u soo sameeyey oo xoole hadyi oo xaramka in lagu qalo iyagaaba rabo oo hilibka cuni jirayoo dee ma kama celin jirin dadka qofku mar hadduu soo exraamto oo uu wato ma garanaysaa ilaa miladii nebi ibraahim bay wax ka haysteen oo xajka iyo meelaha way tegtegi jireen xajkay waxbaanu xajaynaa bay odhan jireenoo mina iyo dawaafka iyo ilaa iyo halkaa musdelifa xuduudda xaramka may bixi jirin xumus baana la yidhaahdaayo meelahaasi ka soo jireen jireen iyagoon carafo tegin dadka kalena waxay odhan jireen halkaa she ha tago ha tageen markaa way wadwadeen waxbay wadwadeenoo dee xaj ku sheegayaan markaa way ixtiraami jireen haddana maalinkan maanta nebiga calayh salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa yolo waa cumraysanaynaa oo cumro baanu socnaa dagaalla uma soconno kacbada ilaahay baanu weynaynaa iyo heelkeeda ayay iyo waliba riximkana waa xidhiidhinaynaa ayay diideen oo ay idin celiyeen can ilmasjid alxaraami ceeb baa lagu sajilayaa nimanka masjidkii xurmada lahaa aan dadkaba loo diidi jirin ya yay idinka hortaagan yihin hadyigii calaamadaysnaa ee inuu hadyigaha la garanayey ee kacbada in lagu gowraco agteeda loo wadayna way celiyeen isagiina sidaa hadday tahay dagaal bay nimanku mutaysteen in la laayo oo lagula dagaalamo way mutaysteen haddaba walowlaa rijaalun rag haddii aanu jirin raggaasoo muuminuuna muuminiina iyo wa nisaaun dumar muuminaatun oo muuminaada raggaa iyo dumarkaasoo lam taclumuum aydaan ka warqabin markaa idinku si gaara aydaan u garanaynin an tadawuhum inaa ku joogsataan haddaan laga baqaynin inaa ku joogsataan inaa ku tumataan baa ka fiican wadaadada waxay odhan jireen waiha macnaha waxa weeye markuu qofku qof dilo oo ka adkaado maxaa la yihahdaa soomaaliga aan garanaya waxaa ka mid a wuu ku tuntay baa la yihahdaa hebel hebel wuu ku tuntay yani iminkaba lafteedaba xataa markay yidhaahdaan imk raaliga ahaada kubadda marka la ciyaarayo qolo laga badiyo oo qoladii shan gool iyo wax laga dhaliyo maxaa la yihahdaa kooxeblaaya kooxeblaaya ku tumatay waa yani waa luqaddana casriga haddii aan ka maqlo ilaa intaa wax baanu hadalka hadal baa meelaha ka baxaye marka almuhim marka qofka si fiican uga adkaato ayaa leh wuu ku tuntay allaahuma shdud wadcataka calaa mudar waa kii nebigu alayh isalatu salaam yidhi ilaahow nimanka mudar la yidhaahdo wadadaada iyo kujoogsigaaga ku adkay oo macnaha lay bay ka dhigan tahay marka haddii aan aanay aanay jirin kuwaasoo anta dawuhum inaa ku tumataan oo laysaan macnaha ilaa kufaartii bay ku dhex jiraane oo fa tusiibakum ay idinkaga dhacdo manha minhum xaggooda jihadooda macaratun ceeb oo ceebta imanaysaa waxa weeye waxaa la odhanayaa waxay laayeen muslimiintii bay laayeen ama saxaabadii baaba ta'asuf iyo murugo dee markaa muslimiin baa dadka alaysiin ku jira ta'asuf iyo murugaa ka dhalanaysa oo culimmada qaar si ay qabaan kafaara ka waajibaysa diya ka waajibaysa sida madaahibta qaar ay qabaan kafaara ka imanaysa yacni waxaa ka imanaya tabiicaad baa ka imanaya muslimkii haddaan loogeyn oo la dilo taasunbaa maaragtay laydinka celiye mooyaane weliba bikayri cilmin a qof muslima in laiska dilo oo cilmi la-aan lagu dilo dee ma bannaanaba saxaabadana kaba dhici mayso laakiin waa bikayri cilmin wax ay ugu tumanayaan ama ay u laynayaan oo saxaaba dee waxaa jirta meesha mustadcafiinha oo meesha joogtay oo laga magacaabo alwaliid ibn اlwaliid iyo salaamata ibnu hishaam iyo cayaash ibn abi rabiica iyo abujandel abujandel u dhalay odaygii suhayl ibni camar ee nebiga heshiiska la saxiixanayey ayaa abujandel dhalay marka waaba kii isagoo xadhkihii silsiladii lagu xidhay jiidanaya waaba kii goobtii heshiiska yimi iyadoo aan warqadiiba la dhammayn heshiiska lagu qorayey waa kii suhayl odhan jiray yaa maxamed kanaa ugu horeeya kan celi horta markaasaa nebigu yihi lam naqdi weli maynaan dhammaynba heshiiska heshiiska ma guntamid horta maya haddaan kaa la-aanad kaa celin kaa ina suhayla halkan silsilada wata ee gaalada kasoo ba- ka soo baxsaday quraysh ka soo baxsaday ee silsiladdu goysay haddaanad celin xaba kaloo qoran maayo dee kii baa qasab baa lagu celiyey waxyaabaha muslimiinta madaxa sii xanuujiye ka mid ahay marka kuwaa haddii aanay jirin oo bikayri cilmin aa ugu joogsataan ee la udna lakum fi lqitaali waa laydin idmi lahaa inaad la dagaalantaan laakiin ilaahay ma idmin lam yu'din illaahu ilaahay ma idmin liyudkhila allahu inuu geliyo fii raxmatihi naxariistiisa inuu geliyo man yashaau cidduu doonayo Eh, ilaahay wuxuu yihi low tazayaluu haddii ay soocmaan faacilka muslimiintanu ka dhigaynaaye oo muslimiintu gaar u soocan yihiin lacadabna aladiina waynu cadaabi lahayn kafaruu aladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo minhum ka mid a halkaa waxaa laga qaadanayaa haddii muslim gaaladii ku dhex jiro inaan gaaladii lalayn karaynin inaan gaaladii lalayn karaynin mar haddii muslimba ku dhex jiro oo muslimkii ku dhimanayo oo qadiyatu tatarus waxaa la yidhaahdo inay gaaladii gaashaan ka dhigato iyo ku maxaa loo jeeyey waxay iminka yidhahdaan luqaddan iminka ku cabiraan maxaa la yidhaahdaa dirci bashari jasaak allah shee- sheekhana sheekh waji Eh, waxa weeyaan inaad ku ga- ku gabato oo ku gaashaamato oo dad aan maaragtay birimageyda ah oo dee dilka aan loogu talagelin carruure iyo naago iyo dad intaad iska soo horraysiiso aad gadaashooda ku dhufays qaadato sidaasoo kale haddii ay sameeyaan gaaladii muslimiintii ay ku sameeyaan inaan la laynayn sidaasi waa sida madaahibta muxaqiqiinta ee mus- culimmada islaamku ay qabaan qof qudhe xataa hadduu hadduu maaragtay ku ku ay ay- ay ku gaashaantaan madhabtii imaamu maalig weeye madhabtii imaamu shaafici weeye waayo التwصل إلى المbاح أو إلى الواجب بالمaحdوuر لا يجuز ya التwصل in lagu gaadho ilى الmbاح شhay mbaaxa oo maaragtay dee iskaba banaan ama se waajibaba xaaraan inaad u sii marto oo dariiq xaaraana sii marto ya dariiq xaaraana inaad u sii marta laa يجuز ma banaana qadiyadda maanta waxa khilaafsan laa ilaaha ila اllah dee waa la garanaya muslimiintii inta la qarxiyo oo dhiiggooda la daadiyo in la yidhaahdo qof dhiiggiisu bannaan yahay ha ku dhex jiray waa arrin iska waadixa laakiin de dadka markuu shaydaan duufsado dee shaydaan baa duufsaday alla ha hanuuniyo alla ha hanuuniyo laakiin eh, waxay culimmadu sheegeen oo eh, ninkii leeyahay cabdiraxmaan ibn qaasim imaamu maalik uu ka wariyey qof muslima hadduu ku dhex jiro inaan gaaladaa waxa weeyaan aan aan aan la gubaynin oo aan waxa weeyaan aan la qarxinaynin oo aan waxa weeyaan la shiishaynin xataa waxay samayn jireen intay dhufaysyada maaragtay gaaladu hadda intay muslim marka biyaha iyo muslimiintu xisaar ku sameeyaan ee ay biyaha ka godoomiyaan qof muslimay ayay soo raaridi jireen oo biyaha u soo dhaamin jiray oo ay dee haystaan inta lasoo lasoo xidho lasoo dawliyo baa muslimka la odhanaya biyaha noo soo dhaamin biyuhu maanta o dhan u dhaaminaya dee yaa tooganaya ila waa muslim kuwa haddii la togtana wuu ku dhex dhimanaya ilaa qadiyo la yidhaahdo maaragtay la yidhahdo qaطciya kuliya daruuriya oo dee wax hadda aan maaragtay iyadu hadda aan mutasawirba ahayn mooyaane lama dili karo marka iyagaa meesha ka soo qaateen muslimiinta intay laayaan oo odhanayaan eh, waxaa ku dhex jiray gaalba ama ka- ama mid dhiigiisu bannaan yaha ku dhex jirtay id wakti ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala eh, ay ay iddaa waxaynu ku tacallujinaynaa wakti bay idin idin celiyeen oo xaramka idinka celiyeen oo hadyigiina celiyeen jacala ay yeeleen aladiina kuwii baa yeelay aladiinadu waa faacilkii kafaru waa lagu sileeyey mafcuulkii koowaad wuxuu noqonayaa fii quluubihim alxamiyata iyo fii quluubihim labada mafcuul baynu ku kala dhigaynaa id wakti ay yeeleen jacala ay yeeleen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay baa waxay yeeleen fii qalbi fii quluubihim qalbigooda dhexdiisa ayaa waxay yeeleen alxamiyata isla weyni iyo kibir iyo anafo ayay yeeleenoo waxay qiira isku kiciyeen oo waxay idhahdeen ma annakoo aanu naga soo amar qaadan buu maxamed intuu madiine ka soo dhaqaajiyey ayuu hi kacbadii baan iska soo gelaya dalaq ma dhici karto halaq mareen bayba noqonaysaa meesha oo da halaq anigu doonaya inuu naga- nagala baxo ma jirto ma soo geli karo xamiya anafo iyo ahaa waa waxa hore oo jaahiliga weli waynu ku jirnaa innagoo qabaa'ilkeena iyo waxay islaynayaan iyo iyo waxaas oo dhan soomaalidii xaggaa kama islaaminba qabaa'ilkii inay islaynayaan oo anafati xamiyat aljaahiliya isku qaadayaanoo qabqab dhaafay baa laba eel eh laba qabiil qaran ku waayaan qabqab dhaafay anigaa shaacirku sheegayo kale qabqab dhaafay yay laba qabiil qaran ku waayaan qaranjabunbaayaa laga hela waxba lagama helo waa xamiyatiljaahiliya oo dhaqan akhlaaqdii maaragtay jaahiliga ee ilaahay sheegay weeyaane caayay ee dhaleeceeyey ee jaahiligu ay samayn jireen anafada iyo haddaanu reer hebelnahay arrintaasna mari mayso iyo naguma socoto iyo ma yeello waayo saddex jaahiliye ayaa qur-aanku sheego yadunuuna billahi dana aljaahiliyati xaggaasu waa xagga caqiidada ba yidhaahdo ilaahay mala xun laga malaysto ama shirki loo sameeyo waa waxa weeyaan waa jaahiliyat lictiqaad bay odhanayeen midna waa jaahiliyat lakhlaaq oo waa suurat laxzaabta lagu sheegay walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyat lula waa xagga dhaqanka iyo akhlaaqda iyo isqaawinta iyo dhaqankoodii ahaa weeyaan xamiyadana waa xamiyat lqabaliya oo waa qabyaalad iyo waxa weeyaan isla weyni iyo haddaanu reer hebelnahay oo maaragtay qabato weeyaan dadka qabato weeyaan fii quluubihim qalbigooda waxay yeeleen alxamiyata isla weyni bay yeeleen xamiyata aljaahiliyati bay yeeleen jaahiliyadii hore ee carbeed isla weynidoodii ayay yeeleen markaasaa muslimiinta baa ka roonaatay oo faanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey sakiinatahu naxariistiisii aidhaahdo xasiloonidiisii buu ku soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisii wa cala almuuminiina iyo muuminiinta wa alzamahum wuxuu ku dhejiyey ilzaamku waxa weeye waxa inaad dusha iska saarto iltazamtu bikada haddaad tidhaahdo waxaasu calaya weeyaan w dhusha ii shaaranya marka waxa ku dhegan oo laasimtay kelimatu taqwa laa ilaaha ila allahu iyo muqtadayaadkeedii ay keensanaysay ayay leeyihiin laa ilaha illa allah moxamed rasuululahi bay ku dhaqmayaan waa kelimatu taqwa wixii xumaa dee iyagaa lagaga dhowrsoonaya marka iyadu wixii diintu faraysa markaa iyagu ay ilaahay maarata laasimiyado ay iyagu ku dhaqmeen oo nebigii bay aqbaleen calayhi salaatu wasalaam wa kaanuu waxay ahaadeen haddaad doontood waa xaalayn kartaa waqad kaanuu xaalay ahaayeen axaqa bihaa kuwa ku xaq leh oo min alkufaari kaga xaq leh ayaa ilaahay ku dhejiyey oo ilaahay istixqaaq inay u xaq leeyihiin ayuu ilaahay u siiyey wa ahlaha ehelna way u ahaadeenoo mustaxiqiin mustahil ah oo ehel u ah oo mutaystay oo ku habboon in iyaga maaratay ilaahay tawxiidka u siiyo ayay noqdeen wa kaana allahu ilaahayna wuxuu ahaaday caliiman midkii u cilmile bikulli shayin wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wsala allahu wslam wbaarik ala